shirkadda samaynta dawooyinka ah soomaaliyeed ee unisom ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay kulan looga hadlayay xoojinta tayeynta adeegyada caafimaadka dalka ugu horeyn madaxa shirkadda unisom doctor cabdi xaashee ayaa ka hadlaya ahmiyadda uu shirkan u leeyahay maanta warshada daawada unisom waxaa u suurtagaltay inaan la kulanno caafineed kooxdaas oo dhakhaatiir kala duwan ah iyo isbitaallo waxaan usoo bandhignay daawooyinka aan samayno oo dalka lagu sameeyo oo ay samayso warshada samaynta daawada unisom runtii shirku maanta wuxuu ahaa shir xog isweydaarsiya waxwada faham ah isdhexgal ah oo aan ugu talagalnay annaga oo warshada unisom ah iyo caafineed inaanu si fiican isaga waraysanno productigaan hayno daawooyinkaan hayno oon samaynay oo dalka lagu sameeyey islamarkaana aan ku barbardhigno daawooyinka ay qaataan iyo kuwa dibadda lagu sameeyey aad ayaan runtii uga faa'iidaysanay ayaguna aynu uga faa'iideen annaguna uga faa'iidaynay waxaan isla fahamnay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado wax soo saarka daawada dalka soomaaliya ururka leeraa sotri oo runtii qabanqaabada iyo isukeenka iyo maaragtay dhakhaatiirta iyo annaga sidaan isku heli lahayn caafineed ka shaqeeyey unisomna warshadda daawada soomaaliyeed haddaan nahay waxaan qayb ka nahay sidii sare loogu qaadi lahaa caafimaadka bukaanka soomaaliyeed qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha shirka ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen caqabadaha ay kala kulmaan bulshada soomaaliyeed markaasi arrimaha la xiriira dawooyinka
waxaa sameynaan dhahay dalkaa lagu sameeyey dad oo dhakhaatiir ah oo isugu jira soomaaliya iyo turka isku tagay ayaa kaniingaan oo soo sameeyey kaniingaan wuxuu dhahay daawahan waa ku caafimaaday bukaanku waxaa la barayaa atamyada iyo go-aanadoo dhakhtarka uu soo qaatay iyo dawada loo qoray in marka hore bukaanka dawada la baro ee la yidhaahdo waxaa kuu qoran dawada qaabka iyo qaabka taasoona kaa saacidaysa diagnoska dhakhtarkaagii uu soo qaatay waxaan xasuustaa hooyo muddo one yeer ah la dhibanayd inay owlaad hesho ayaan u qoray wuxuu isugu jiraa waa vitamin plus folic acid alxamdulilah kaniinigii laba waxay ka qaadatay laba bokis dabadeed waxay allo uu siiyey ubad bukaanada waxaa waaye different waaye bukaana waxaa jira marka daawada mostly soomaalida marka loo fiirido wax akhriya ma u badno bukaanada marka u qortid kuwa wax oo commenti la-aan ah oo wax ceebasho aan ka qabin kuwa wax akhriyan baa xoogaa su-aalahan dawadan wadanka maa lagu sameeyey ay kaaga imaanaysaa shirkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo kuwa dowlad goboleeda iyo bahda caafimaadkuba dadaalo xoogan ugu jiraan sidii wax looga bedeli lahaa habka dawooyinka soomaaliya